bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal saaxiibyaal meelwalba joogtaan iyo sida maqalkayagu idiin soo gaarayo wacan halkan waa radio snaayo muqdiso ay tahay siddeetan toddoba dhibic toddoba f m mega hartis waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada oo aada dhegeysataan toddobaadkiiba mar xilidaani oo kale toddobaadkan barnaamijka dhalinyarada waxaynu diradda ku saari doonaa islamarkaana aynu ku jeexjeexi doonaa sidee dhalinyarada shaqo abuur ay uga sameyn karaan baraha bulshada haatan heerarke ayay ka marayaan dhalinyarada soomaaliyeed ah soo saaridda nolol maalmeedkooda ee ku aadan baraha bulshada suuqyada uga caansan ee dhalinyaradu ay ka sameeyeen baraha bulshada ayaynu duljoogsan doonaa caqabadaha hortaagan in ay hor u socdaan dhalinyarada soomaaliyeed ee dhanka suuqaysiga online-ka ah ama nidaamka digital-ka ah ayaan barnaamijka diradda ku saari doonaa dhalinyaro reer johar ah ayaa marti inoogu ah oo uu ka mid yahay maxamed deeq iyo sidoo kale barnaamijka uu qeyb ka yahay xasan zahanuuni oo aan diradda isla saari doono sidee dhalinyaradu ay u kubcin karaan aqoontooda horumarineed ee dhanka shaqo abuurka baraha bulshada qodobadaas ayaan diradda ku saari doonaa ee balse ka hor qadar yaroo adeega bulshada ah
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
aynu qadarkaasi yar adeega bulshada halkaasi kaga nimaadno caalamku waxaa si weyn loo xusaa in dhalinyarada dunida ku nool inteeda badanba ay yihiin kuwa waxsoo saar leh islamarkaasina waxsoo saarkooda ku xayeysiisiiya baraha bulshada ay ku xiriirto sida internetyada iyo weliba websaytyada digitalka ay markaasi ganacsigoodu ay ku kubciyaan alibaba amazon iyo waxaa jira websaytyo kale oo caalami ah kuwaasi oo applicathano sameeyey si online ahna dunida inteeda kale adeegooda looga dalbado waxa ay kasbadeen hanka iyo weliba aaminaada kalsooni ahaaneed ee dunida inteeda kale waxayna ku guuleysteen in ay dunida ka ganacsadaan ayaga oo jooga wadamo kale oo qaaradaha dunida ka mid ah haddaba sidee dhalinyarada soomaaliyeed caynkaasi oo kale ah ay ku gaari karaan in ay soo bandhigaan ganacsi caalami ah oo dunida inteeda kale looga adeegto sidoo kalena loogu kalsoonaan karaa waxaa xusid mudan inta badan dhalinyaradu daraasaadee la sameeyey in ay u isticmaalaan baraha bulshada in ay waktigooda ay ku gaabsadaan sidoo kalena aynan wax badan oo wakti ah aynan gelinin dhanka wax soo saarka iyo horumarinta garaadkooda ee ku aadan isticmaalka baraha bulshada dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan caalamka intiisa kala duwan waxa ay intooda badan badaha baraha bulshada ay u raadiyaan in ay magac ay ka sameeyaan intaba waxaa inoo sheegay qaar ka mid ah dhalinyarada magaaladan johar ku nool kuwaas oo aynu ka wareersanay sidee aragti ahaan dhalinyarada kubac dhaqaale iyo ganacsi iyo weliba shaqo abuur ay ugu sameyn karaan isticmaalka baraha bulshada ay ka xiriirto isla markaasina bulshadu ay ku kulanto oo ay markaasi dhalinyaradu uga bixi karaan culeysyada jira ee dalka ka jira oo ay ka mid tahay inta ugu badan dhalinyarada toddobaatan boqolkiiba in ay sheegayaan inay jirto shaqo la-aan shaqo yari iyo weliba meelo kala duwan oo ay dhalinyaradu ay u amba shaqo tagaan noloshoodana ay ku maareeyaan haddaba baraha bulshada isticmaalka digitalka ah ee dunida inteeda badan ay isticmaasho kaalima ka qaadan karaa in dhalinyarada soomaaliyeed ay shaqooyin badan ay yeeshaan hadda heerkee dhalinyarada soomaaliyeed ay kaga jiraan inay isticmaalaan baraha bulshada iyagoo u isticmaalaya habka laisla ogolyahay ee suuqaysiga ah su-aalahaasi iyo kuwa kale ayaanu wareysigeena ku dhex weydiin doonaa xasan zahnuuni oo ka mid ah dhalinyarada magaalada johor ku nool isla markaasina ka mid ah kuwa aqoon-yahanada ah ee jaamacadaha magaaladan ku yaalla wax ka bartay islamarkaasina wax badan xog ogaal u ah baraha bulshada isticmaalkooda isaga qudhiisaba ku leh bage facebook ah oo inta badanba waxyaabaha wararka iyo barnaamijyada lasoo geliyo xasan kusoo dhawow radio snipe tahay dhalinyarada waxa uu leeyahay dhalinyarada in ay isticmaalaan baraha bulshada ma noqon kartaa sheekh abuur
aada u mahadsantahay cabdifataax dhalinyarada shaqa abuur u noqon karaan balaha bulshada maxaa yeelay sanadkan aan joogno iyo xilligan casriga teknolojiyada ay hortagtay ay horumartay waxay kaga saacidi kartaa in horumar ballaaran ay ka sameeyaan sidoo kale ay dhaqaalo ka sameeyaan maxaa yeelay sa hadda ognahaybo waxaan tusaale kuga soo qaadanaya aaladda tictok iyo sidoo kale facebook saa ogtahay waxaa laga sameeya dhaqaalo ballaaran haddii yacni qofka oo wax cusub oo kusoo kordhiyo yani waxaan isleeyahay qofka haddii yani talent ama wax uu la yimaado wuu ka samey karaa dhaqaalo wuu ka samey karaa maxaa yeelay tusaale ahaan aan maanta waxaan leeyahay ganacsi aan leeyahay ganacsigaas aan leeyahay intii idaacada ama meelo kale aan gii lahaa aniga aalad ama blog aan leeyahay ku xayeysiisanaa sababtoo ah haddii yani qofku farsamo kasta oo leeyahay waxay ka saacidaysaa inuu yani dhaqaalihiisa iyo ballaarato taasna waxay ka saacidaysaa in yani ganacsigaadii ku hayeysiisato ay meeshaasna dhaqaale kasoo harayso adigoo ganacsigaada faa'iide ku heshay dhanka kale waxaa kaga faa'iidaysanaysaa in dhaqaalaha kusoo harayso oo dhanka social mediaha marka waxaan isleeyahay taasina waa muhiim dhalinyarta way ka samey karaan dhaqaalo yani haddii ay la yimaadaan fikrad waayahay bal meelaha laga hoolaha laga qaban karo hal iyo labo haddii aad fahamsan tahay sida ganacsiga iyo waxyaabahaasi oo kale bal dhalinyarada u efi
ganacsiga hadda waxaa jira digital wax la yiraahdo oo yani qofka asigoo gurigiisa joogo oo yani shaqo meelo kale aan aadin oo ka shaqaysan karaa jirto saa ognahay social media wuxuu noqday sanadkan lafdhabar uu noqday yani oo lagu sameeyo dakhliga tusaale ahaan maanta yani gurigiiaan joogaa anigoo xafiis ama meelo kale aan aadin inta kombyuuterkeyga aan soo qaato oo qayb ka mida qolkeyga aan ku shaqaysan karaan dhaqaalo ka samey karaa marka waxaan isleeyahay social mediaha wuxuu noqday fursad ballaaran oo dhalinyarada yani u noqon karto in yani ay wax ka sameeyaan waayahay dhalinyarada si ay kaga faa'iidaystaan fursadahaas aad sheegtay ee baraha bulshada markaasi laga sameeyo ee ganacsigii uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay in naxaysiisiina ay samaystaan oo uu ka mid yahay sidaa sheegtayba digital marketing in laga sameeyo oo suuqaysi laga sameeyo guryahooda ayagoo joogana shaqooyinkooda oo reerahooda la joogo ay qaban karaan haddaba intaas fursadood tilmaamtay ka aqoonyahan ahaan maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyaradu si ay kaga faa'iidaystaan waxaan isleeyahay dhalinyarada inay ka baxaan gacmo hoorsiga iyo sidoo kale in asaagooda ay wax weydiistaan waxaan leeyahay in marka hore naftooda ay aaminaan qofka yani markuu yahay self confidence wax la yirahda jirto qofka markuu is aaminsan yahay oo leeyahay waxaan waa gaari kartaa waa qaban kartaa wax ka hor imaana caqabad caqabad waa iska jiri kartaa laakiin caqabad kastoo timaada xalaa loo heli karaa marka dhalinyarada waxaan leeyahay inay ka caajisin oo yani owner self owner ay noqdaan yani wax ay gaar u leeyahay ay samaystaan sida aan sheego kale digital marketing oo kale ay samaystaan yani wax adig aad leedahay marka aad samaysato tusaalahaan inaad qof u shaqayso waxay noqonaysaa in yani mushaarkii iska soo daaho oo kale in shaqadii oo aad ka tagto oo kale mar haddii yani aad wax adig leedahay aad samaysatana waxay noqonaysaa qof as isku tiirsan oo mar kasta oo shaqadiisa soo geli karo marna xeri karo ay noqonaysaa
waayahay bal marka ugu dambeyn markaan eegno dhalinyaro kastaba waxay leeyihiin wasaarado ama walaamo ay hoostagaan oo dowladaha markaas la jooga ah waxaa jira brograamyo loo sameeya dhalinyarada oo maalgelin ah qeybtood magaaladan ay ka dhacdaa oo barnaamijyada dhalinyarada oo idaacadda ka baxayaan ku sameynay aan ku qaadanay bal haddaan usoo laabano dhalinyarada laftirkeeda haddii ay hesho gacan kale oo iyaga gacantooda ka weyn oo maalgelin karto macquul ma tahay marka hore haddii ay helaan maalgelino kale ama wasaarad ama meel kale ka timaado in lagu yareeyo fakriga inta badan dhalinyarada dahashaday iyo guud ahaan soomaalidoo kale sidoo kale in lagu yareeyo tahriibta iyo hadalhaynta shakila-ida ee dhalinyarada ay sheegtaan ma laga yaabaa in markaasi fursada loo helo haddii la helo hay-adaha wasaaradaha ama cid kale oo barnaamijyadaas dhalinyarada ku maalgeliso runtii arrinta ka dhawaajisay waa arrin muhiima maxaa yeelay dhalinyarada boqolkiiba toddobaatan la sheegaa inay yihiin haddana dhalinyartii shaqalaan baahsan ayaa iska jirto wadankii dowladda saas u weyna malahan runtii waxaan isleeyahay tusaale ahaan hadda dhalinyaro maadaama aan dhalinyaro aan ka hadlayno wasaaradda dhalinyaradii ciyaaraha oo kale in yani barnaamijyada imaanayo caalamiga ay ugu faa'iideeyaan dhalinyarta gacan ma wada gaaraysa waa ognahay laakiin dhalinyarta inta mudan yani aan isleenahay waxaa jira maanta ani wax bartay guriga fadhiyo wax shaqaan haynin yani ninkaas wuxuu ku fikri karaa yani in yani ama balwad uu sameeyo oo muqadaraad uu isticmaalo ama wadankii uu ka tahriibo isagoo waalidkiisa maanta wax ku ogeen inuu yani wadankii ka tago intii inka badan saa ognahaba hadda maalahan waxaa aragtaa social mediaha dhalinyaro badan lagu soo bandhigayo iyagoo la garaacayo wadamadan libiya iyo saxarada lagu haysto marka waxaan isleeyahay dhalinyarada haddii yani loo faa'iideeyo program yani runtii ma lagu dabooli karo laakiin haddii yani markasta ay helaan maalgelin ay helaan waa lagu dabooli karaa fakriga iyo sidoo kale ka tegista wadanka aan isleeyahay waayahay maxaa ugu baaqi lahayd marka laamaha aan sheegnay ee hay-adaha sida gaarka loo leeyahay kuwa dowliga ah iyo wasaaradda dhalinyarada maxaad ugu baaqi lahayd si dhalinyarada shaqo abuur ay u helaan
anigoo ka faa'iideysanaya fursadda ay siiseen snai media waxaan isleeyahay dhalinyarada haddii loogu faa'iideeyo brograam kasta ee yimaada magaalada iyadoo loo fiirinayo yacni inta mudan iyo sidoo kale dhalinyarata kasoo jeeda gobolkan ama statekan marka waxaan isleeyahay haddii yani loogu faa'iideeyo waa lagu dabooli karaa baahiyaha jira iyo culeysyada dhalinyarada daba taagan oo ah inay wadankii ka dhoofaan amba yani meelo kale ay galaan waa lagu yaray karaa aan isleeyahay saboolnimada iyo sidoo kale in yani tahriib wadankii laga dhoofo aan isleeyahay
waayahay ugu dambeyn waxaynu kusoo gabagabeyn doonaa aragtidaada ku aadan wakhtiga dhow haddii la helo maalgelinta aa sheegtay jowharka aan joogno dhalinyarada ku nool maxaad is leedahay way iska bedeli doonaan runtii wax badan ayaa iska bedelaya maxaa yeelay ninka dhalinyarada maanta haddii uu helo wax ku filan noloshiisu yacni wuxuu ka fikirayaa wax ballaaran iyo wadankii ama meeshii uu kasoo jeeday magaaladan ah inuu wax kusoo kordhiyo bal intii uu wax ka ka bixi lahaa haddii yacni uu helo maalgelin wuxuu kusoo kordhi karaa fikrad dhalinyarta saa ognaha fikraday hayaan fikradoodana waxay u baahan tahay maalgelin maanta haddii ay helaan maalgelin wax badan iska bedeli karaan isle xasan sahnuuni ayuu kaasi ahaa waxa uu qayb ka ahaa barnaamijka dhalinyarada waxaynu ka wareysanaynay aragtidaha kala duwan ee ku aadan sida dhalinyarada soomaaliyeed ay shaqo abuur ugu samayn karaan baraha bulshada sidoo kale heerarka haatan ay kaga jiraan ee ku aadan shaqo abuurka waxa uu waxyaabaha uu xasan inoo sheegay ka mid ahaa culaysyada ugu weyn inay tahay dhalinyaradu in ayagu ay isku dhibaateeyaan isticmaalka baraha bulshada baltaa bedelkeeda ay tahay in shaqo abuur iyo suuqaysi intaba loo bedelo barnaamijku waa dhalinyarada raadiyaha waa isnaay muujidda waa sideetan toddoba dhibic toddoba f m megahartis daadiyahuna waa cabdiftaax waa hagaagah markana maxamed deeq waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaaladan jowhar in badanna waayo joog usoo ahaa heerarka kala duwan ee isticmaalka baraha bulshada ee soo mari jirtay waxa uu taariikh ahaan inoo waxa uu qayb ka yahay barnaamijka dhalinyarada waxaynu ka wareysan doonaa haatan dhalinyaradu halkey bay kaga jiraan suuqaysiga isagao qudhiisu muxuu ka war ogyahay oo ku aadan dhalinyarada magaalada jowhar ku nool ee baraha bulshada ku leh markaasi goobo ganacsi oo online ah maxamed kusoo dhawo radio snai bismillah waa mahadsan tahay dhammaan adiga iyo farsamo yaqaanada aada idin salaamaya marka labaad haddaan usoo laabto su-aashaada social mediaha waa waxay ka mid tahay meelaha laga xogsan karo ee wax soo saarka leh waana meel mataqaanaa dhaqaale laga sameyn karo waayahay markaynu fiirin shaqooyinka laga qaban karo maxaa kamid is leedahay shaqooyinka way kala baxaan laba qeybaa jiro mid waxa waaye xayeysiimo international oo caalami ah oo mataqaanaa laga oo mataqaanaa markaad gaarto heer aad wax xayeysiin karto ama flowerska ah haysato hadday gaaraan inaad xayeysiin samayn karto waa in dhaqaale oo gooniya mid labaad fiyuusaadkan iyo sentiyaalkan aruurayan sidoo kale inta firkeeda waxaway qayb ay ka tahay dhaqaalaha waayahay waxaa jira kuwa alibaba oo kale oo suuqa online-ka ah suuqyo kale online oo caalamiya jira dad dhalinyara iskale sidaasoo kale dhalinyarada soomaaliyeed ma isleedahay shaqo abuur noocaas oo kale way sameyn way karaan sameyn karaan sax oo kumaasan tahay su-aashaas nafarkeeda way sameyn karaan wayna sameeyeenba qaaraa sameeyey oo onlineka ku shaqeeyo qaar teknolojiyadda bartay oo si fiican ugu shaqeeya waa jiraan dad xoogsataa gabdho soomaaliya jira xataa ku raashin mataqaanaa ku sameeyo oo ku iibgeeya baraha bulshada waana laga gataa dhaqaalana ka sameeyeen sida hadda gabar waxaa jirta sameyso raashinka mataqaana calooleyd oo kale loo yaqaan iyo maqaayad muufo maqaayo electroniga aday maqaayo electroniga aad dalbanaysid waxay leedahay transportationkaaga waxaa dhawaa dirsanaysaa fadhigaaga lagugu keenaa meeradaada shaqo garaashkaaga carwadaada adoo joogo suuq bakaar adoo ganacsanaayo adoo gurigaaga joogo keliya locationkaad u sheegaysa waa lagugu keenaa waxaaga waayahay markay nimaano shaqa nolol maalmeedka way iskaga filan tahay in dhalinyaradu ay ku gaaraan aad leedahay dhankaas iyo baraha bulshada waxaa jira marka hamiye ka badan intaas oo balaayiin iyo malaayiin gaarayo dhalinyarada hamiyada noocaas oo kale ah ma ka yeelan karaan in ay ka gaaraan isticmaalka baraha bulshada ay ku xiriirto
waa ka yeelan karaan weliba caqabado ay jiraan social media marka loo eego dhanka soomaalida dad waxaa jira bersonal attack sameeya qofka markuu dhaqaaq sameeyo ama flowerskiisa uu bato ama tagaarihiisa ay bataan oo isu bedelo dhan ganacsi ahaan markuu sameeyo u maago waxaa arkaysaa niman hakara iyo soomaali weliba aad wadanku dhashay qofka inay carqaladeeyaan ama barbagaano laga abuuro ama qabiil ahaan loo takooro martaas dib u dhaci keena qofkii waxay samaynaysaa marka hamigiisii ahaa inuu xeyndaabka kunleyda uu ka gudbo oo mataqaana lacagiisa ay noqdo inuu ku shaqeeyo malin iyo meel wax lamid inuu ku shaqeyn lahaa dib u dhac weyna ku imaanayo waxaana kaga imaanaysa dhanka bulshada oo ka dhashay
waayahay midka lacagaha laga sameeyo ay dhalinyaraduna ay tahay miday isku takooraan amaba ay isku adkeeyaan in qofkan uu horumar uu gaaro haddii lasoo fududeeyo oo la sameeyo wacyigelino dadka lagu baraarujinayo inay bartaan baraha bulshada in akhlaaqna ay leedahay si kalena loogu shaqaysan kara haddii la barma isleedahay waaqica iyo xilliga hadda aynu joogno isbedel wuu samayn karaa dadka iyo dalka iyo dhalinyarada aad iyo aad wuu samayn karaa sababtaan kuule waxay tahay dunida maanta waxay ku soo aroortay teknolojiyada casriga dadka dhina way wada barteen alxamdulilah dadka soomaalida waxa waa dad faham fiican oo mataqaanaa waxii wadciga markaas jira ee soo baxo la qabsan karo labada kun iyo tobankii tusaale ahaan iyo maanta labada kun iyo afar labaatanka farqi weyn a u dhexeeya marka loo eego aaladda social media iyo teknolojiyada dhanba markii laisku eego hadda nolosha waxay noqota waxaa arkaysaa qof aan waxaa arkaysaa muddo bilyan ku dhawaad aan lacagshii nin soomaali aan bishii saaran ama gacantiisa saaran oona nool adeegta wax walba gata aniga hadda magaalada aan joogo waa dalbadaa daawooyinka qaar markaa u baado oo kale shoobinada qaar kabaha markaa arko oo kale waa wacaa locationka aa joogo anoo gobol jooga wacaa le meesha baan joogaa lacagtaa diraysaa adeegaa dalbato waxba ka dhanqasna lagu keena marka alcumuum arrinkan social media lacag waa laga samayn karaa horumar leh waa laga samayn karaa waa haddii laga fogaado qabqabsiga iyo shaksi naceebka ama midabtakoorka qofka qabiilka lagu takooro ama maxaan ku rahdaa shaksiyadiis loo beegsado marka waa arrin wanaagsan lagu dhiiran karo ugu dambeyn dhalinyarada si ay horumar uga sameeyaan dhankaas social mediaha ogana markaasi baxaan shaqayarida dalka ka jirta ee mar walbo la hadalhayo si ay markaas shaq abuur dhankaas ugu noqoto maxaa ugu baaqi waxaan ugu baaqayaa arrinkaas inay ku dhiiradaan isku day inay sameeyaan adoo jaamacadaada jooga adoo gurigaaga jooga adoo mataqaanaa magaaladaada ku sugan inaad ganacsato waa wax wanaagsan lagaa soo dalban karo wax walbo marka waa arrin u baahan dhabar adeeg u baahan horta wax walbo bilaaw ay waxaa waaye culays ay leeyihiin shay walbo la bilaabaayo culays uu leeyahay laakiin faa'iidadiis waa la gaaraa marka hore dhabar adeeg marka dhalinta soomaaliyeed waxaan leeyahay arrinkaa ha lagu dhiirido waa fursad aad dahabi waa waaye macdamaa meelo waxyaaba maalayacni qabiil laysku haystay iyo reer saa anaga ah iyo reer kanaan nahay iyo waxa ugu fadli badan kunkaas ruux ku daawanaysa haddee maanta shan boqol ruux oo nadiifa ay wax kaa iibsato faa'idaha qabta adig faa'ido weynaa qabtaa marka waxaan leeyahay social media meesha negativeka u isticmaalaysa ma ahane dhanka positiveka laga fiiriyo
waa hagaaga codkaasi maxamed deeq ayaa ugu dambeeyey codadka barnaamijka dhalinyarada toddobaadkani barnaamijku waxaynu diiradda ku saarayna oo aynu sheeda kaga eegeynay sidee dhalinyarada soomaaliyeed ay shaqo abuur iyo weliba horumar ganacsi oga sameyn karaan isticmaalka baraha bulshada soo saaraha barnaamijka waxau ahaa anigo cabdifataax axmed ah idaacadda isna ayaad kala socoteen intaynu ku kulmi doono toddobaadyada xiga barnaamijkan midlaceen ah isma dhaafna saaxiib yaal asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu